ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa jimcihii ku boorisay dhinacyada ku dagaalamaya etoobiya inay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay dib u soo nooleeyaan kalsoonida iyo inay bilaabaan dib u heshiisiin iyadoo colaadda waqooyiga dalka ay weli sii socoto taasi oo sida ay sheegtay laga cabsi qabo inay dhibaato aan la qiyaasi karin u geysato dadka rayidka ah markii ay kasoo laabatay etoobiya waxa ay sheegtay in ay dareen ka heshay dhammaan madaxdii ay kula kulantay waqooyiga iyo magaalada adisababa in hadda uu jiro dadaal dheeraad ah oo lagu raadinayo nabadda xukuumadda federaalka ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abi axmed ayaa dagaal kula jirta ururka t b l f tan iyo bishii noofembar sanadkii labadii kun iyo labaatankii go-doomin dhab ah oo ay xukuumaddu ku qaaday gobolka tigrey ayaa sababtay in in ka badan shan milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo qaar baa laga yaabaa inay hore ugu jireen xaalado macluul colaadda ayaa ku fiday dhulka ay dariska yihiin ee axmaarada iyo canfarta taasoo keentay in afar milyan oo qof oo dheeraad ah ay u baahan yihiin iyaguna gargaar aamina maxamed ayaa sheegtay in gargaarka la geeyo tigrey aanu ku filnayn ku-xigeenka madaxa qaramada midoobey ayaa ka qayb gashay shir madaxeedkii midowda afrika ee adisababa toddobaadkii hore ka dhacay kadibna waxay booqatay saddexda gobol ee ay colaaduhu ka jiraan sidoo kale waxa ay tegtay dhulka soomaalida oo ay abaaro ba'ani ka jiraan waqooyiga etoobiya waxa ay la kulantay hogaamiyeyaasha gobolka waxayna u sheegtay in qofna aanu ku guulaysan colaadda waxayna ku boorisay in ay joojiyaan dagaalka sagaallaatankii disembar baarlamaanka federaalka ee etoobiya waxa uu u codeeyey in la dhiso guddiga wadaxaajoodka qaranka laakiin waxay meesha ka saaraysaa jilayaasha muhiimka ah sida t b l f iyo ciidamada xoreynta oromo labaduba waxa ay dowladda federaalku ku dhawaaqday inay yihiin kooxo argagixiso warar ay heshay warbaahinta gudaha dalka etoobiya ayaa sheegaya in golaha sharci dejinta ay soo xuleen labaiyo afartan qof oo ka mid noqon doona guddiga oo ka kooban koob iyo toban qof liiska waxaa ku jira aqoon-yahano iyo diblomaasiyiin laakiin saddex dumar ah oo keliya ayaa ku jira ku-xigeenka xogayaha guud ayaa sheegtay in ay tahay wax laga xumaado in la arko sida ay u jeexjeexeen bulshada waqooyiga etoobiya waxay walaac gaara ka muujisay tacdiyada foosha xun ee lagula kacay haweenka waxay sheegtay in gaboodfallo ka dhacay waqooyiga oo dhan ayna la kulantay dad badan oo ka badbaaday kufsi wadareed kuwaasi oo la wadaagay sheekooyin naxdin leh oo aan nafteeda oo keliya taaban balse sida ay sheegtay turjumaanadii u turjumayna ay la qiiroodeen waxayna xustay in gobolka canfarta oo dumarka ay colaadaha ka jiraan ay raggu aad uga cadhoodeen tacadiyada loo geysto dumarkooda meelaha ay dadku ka dareemeen xanuunka dagaalkan waa in laga soo qaadaa wadahadalka qaranka ayay sheegtay